wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa abuuriya agabka beeraha ku wareejisay ku dhowaada kuwan qoys oo beeraley ah kuna nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug agabkan abuurka ayaa loogu talagalay beeraleyda waxaana baahi badan ay u qabeen beeraleyda gobolka mudug si ay uga beertaan beerahooda cumar cismaan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug ayaa ka warbixiyey agabkan ay u qeybiyeen beeraleyda gobolka mudug koleba ka wasaarad ahaan wixii dadaala oo aan geli karna waa gelinaynaa waan sidaanoo kale idinku keenaynaa tababaraa jira oo laynkugu imaan doona insha allah mar dhow oo dadka lagu tababari doono qof walba beertiisa isagoo tabcaya lagu tababarayo agabyo kalea jira cagafyo waxaa la keeni doonaa insha allah oo hadda aan ayagana sidaanoo kale la keena laakiin weli aan maarata deegaanka qaabkii ama loogu qaybi lahaa ama loogu shaqay lahaa weli aan la dejinin baarihii waxaa la rabaa ballantii madaxweynaha waa maqlayseen galmudug yaambadii maarata isha qorigii yaambay ka aaday maanta markhaatiyaa ka tihiin inaan yaambadii aynu hor taallo badaalkii uuna hor yaallo abuurkiina uuna hor yaallo beerta la geli lahaa waxaa laynka rabaa dadka deegaanka dhanka wax soo saarka haddii ilaah yidhaa in loo jiheeyo